bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada warka redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka qodobada wararka saaka idiin hayana waxaa ka mid a kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka oo lagu wado inuu maanta ka furmo magaalada tan muqdisho wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya u magacowday guddiga farsamada dib u maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha maamulka galmudug oo soo dhoweeyey guddiga ay magacowday wasaaradda arrimaha gudaha gudoomiyaha gobolka banaadir iyo taliyaha ciidanka booliiska oo kormeeray dugsiga farsamada gacanta ee xeelo bariise oo dhallinyaro soomaaliyeed lagu baro xirfado kala duwan iyo dowladda turkiga oo jawaab kulul ka bixisay hanjabaaddii uga timid madaxweynaha maraykanka donald trump
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkayga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargaroowa isagii oo dhan kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka ayaa lagu wadaa inuu maanta ka furmo magaalada tan muqdisho xildhibaan maxamed cumar dhalxa oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka federaalka soomaaliya ayaa qadka taleefonka iminka si toos ugu jira xildhibaan may maqashaa adigoo aada u mahadsan oon kaaga mahad celinayno wakhtigaaga qaaliga aadna siisay bal waxaad faahfaahin inooga bixisaa kalfadhiga lixaad ee maanta furmaya waxyaabaha ugu muhiimsan ee hor yaallo oo aad tilmaami karto oo ay tahay in kalfadhigan lixaad uu qabto
mahadsantiin kalfadhiga lixaad haddii eebe maanta raalli uu ka noqdo marka ee uu u furmo golayaha labada gole ee aqalka sare iyo golaha shacabka kulley golaha shacabka ayaana waaga waramayaa waxaa horyaala ajendooyin fara badan oo u baahan in golahu uu ka munaaqashoodo xukuumadda waa ay soo gudbisay oo markaasi heshiise sharciyeedyo ah heshiisya lasoo galay sidaas oo kale baarlamaanka qudiisa oo isagana waxyaabo fara badan ugu danaynayo oo la filayo in looga hadlo oo hadda xiisada hinia iyo badeena ee anaga soo noqnoqotay xataa xildhibaano oo aan isku fikirnahay aada maaragtay sidii looga arrintaasi meel looga maaragtay soo hari lahaa iyada laftirkeeda ee noogu jirta qorshaha marka wax badan baa la filayaa in laga hadlo hadduu ilaahay raalli ka noqdo
waa tahay xildhibaane aada baad umahadsan tahay waxaan idiin rajeynayaa shaqo wanaagsan wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa magacowday guddiga farsamada dib u dhiska maamulka galmudug wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha isaaq maxamed maxamuud ayaa warbaahinta qaranka u akhriyey magacyada guddigaasi
waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno dhisidda guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta markay dhegaysatay warmurtiyeedka ergooyinkii shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug markay aragtay baahida loo qabo in dadka reer galmudug wada dhistaan dowlad goboleed ay u dhan yihiin markay tixgelisay soo jeedinta guddigii qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug iyadoo baraarugsan in uu si guul ah ku soo dhammaaday shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug lana joogo waqtigii la dhisi lahaa dowlad goboleedka galmudug oo bedela maamulka hadda waqtigiisu dhammaaday iyadoo dareensan wasaaradda khatarta amni iyo midda maamul ee shacabka galmudug soo wajihi karta haddii waqtigan xasaasiga ah aan galmudug dhisan dowlad goboleed ay wada leeyihiin wasaaraddu waxay go-aamisay qodobadan soo socda kow dhisidda guddi farsamo in la dhiso guddi farsamo farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug oo ay ka qayb galaan dhammaan beelaha wadadega galmudug xarunta maamul dhisidda waxay noqonaysaa magaalada magaalo madaxda dowlad goboleedka dhuusa mareeb labo tirada xubnaha guddiga iyo guddoonka guddigu wuxuu ka kooban yahay saddex iyo toban xubnood oo ka kala socda beelaha degan galmudug guddigu waxay iska dhex dooranayaan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen howsha guddigu waxay noqonaysaa mas-uuliyad wadareed qodobka saddexaad magacyada xubnaha guddiga kow maxamed cumar warsame afrax labo cabdulqaadir nuur caraale saddex axmed maxamed caafi afar cabdirasaaq kaahiye yuusuf shan cumar maxamuud cabdi lix xuseen cabdulle xasan toddoba maxamed daahir faarax sideed cabdinaasir geelle cilmi sagaal xaliimo cabdi cali toban maxamed maxamuud cali kow iyo toban cabdirasaaq aadan warsame laba iyo toban abshir cabdiraxmaan maxamed saddex iyo toban cabdirashiid cali salaad qodobka afaraad guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug waxa uu waxa uu u xilsaaran yahay fulinta habraacyada iyo shuruudaha lagu saleeyey xulista hogaamiye dhaqameedyada rasmiga ah iyo xildhibaanada golaha wakiilada ku tababarista hogaamiye dhaqameedyada waajibaadkooda iyo qaab xulidda xildhibaanada maareynta iyo xalinta khilaaf khilaafaadka ka ka dhex dhasha odayaasha dhaqanka ansixinta liiska xildhibaanada iyo xaqiijinta waafaqsanaantooda habraacyada iyo shuruudaha soo xuli soo xulitaanka xildhibaanada iyadoo la xaqiijinayo in lagu wada dhan yahay si cadaalad ahna loo soo xulay qodobka shanaad guddiga waxaa caawinaya xoghayn ka wakiil ah wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo la shaqayn doonta guddiga farsamada ee dhisidda dowlad goboleedka galmudug qodobka lixaad waajibaadka shaqo ee guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug waxaa lagu qeexayaa lifaaq gaar ah oo lala wadaagi doono guddiga farsamada wada shaqayn wacan
dhinaca kalena madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa soo dhoweeyey guddiga ay magacowday wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya maxamed cali juba ayaa warkan inoo faahfaahinaya
war-saxaafeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaali geele xaafi ayaa lagu yidhi markaan qiimeeyey marxaladda ay ku sugan tahay dowlad goboleedka galmudug markaan arkay muhiimadda ay leedahay in la dhiso guddi farsamo oo ka shaqeeya in loo dhiso maamul midaysan dowlad goboleedka galmudug waxaan halkan ka cadeynayaa inaan ka qayb qaadanayo dhismaha guddiga farsamada maamul udhisidda galmudug waxaana wasaaradda arrimaha gudaha kala sii shaqeyn doonaa dhammaystirka dhismaha galmudug midaysan ayuu yidhi waxaa la farayaa guddiga la magacaabay in howlahooda ay u gutaan si ay ku dheehan tahay hufnaan iyo cadaalad ayna ka fogaadaan wax walba oo shaki keeni kara madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa ugu dambeyn ugu baaqay dhammaan shacabka reer galmudug inay qayb ka noqdaan dhamaystirka galmudug mid ah
aada buu umahadsan yahay guddoomiyaha gobolka banaadir iyo taliyaha ciidanka booliiska ayaa kormeeray dugsiga farsamada gacanta ee xeelo bariisay oo dhallinyaro soomaaliyeed lagu baro xirfado kala duwan nuur siciid ayaa warkan inoo faahfaahinaya
bulsho aad u tiro badan iyo maamulka degmada daynile ayaa si weyn xarunta dugsiga farsamada gacanta ee xeelo bariise ee degmada yakshiid oo kamid ah xarumaha lagu barto farsamada gacanta ayaa waxaa howlo kormeera ku tegay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo taliya ku-xigeenada ciidanka booliiska oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir iyo xogeyaha guud ee gobolka duqa magaalada muqdisho ayaa intuu kormeerka ku jiray waxa uu warbixino quseeya barashada farsamada gacanta ka dhageysanayay maamulka sare ee xarunta xeelo bariise isagoo ku ammaanay doorka ay ku leeyihiin wax soo saarka dalka shaqaabuurka dhalinyarada iyo sidoo kale dib u soo nooleynta barashada farsamada gacanta xaruntani ayaa ah mid ay wax ka bartaan arday ka kala socota degmooyinka gobolka banaadir kuwaas oo ka faa-iideysta farsamada barashada farsamada kala duwan ee gacanta sida sameynta elektroniga sameynta baabuurta iyo dhismaha guryaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa tilmaamay in maamulkiisa uu muhiimad gaara siin doono xoojinta barashada farsamada gacanta islamarkaana shaqaabur loogu sameyn doono bulshada nuur siciid haliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho shir ay ka qayb galayaan in ka badan siddeetan dal oo ay dalkeena soomaaliyana ka mid tahay ayaa ka socda dalka magaalada geneva mukhtaar timcadde ayaa warkan inoo faahfaahinaya goobta uu shirku ka furmay waxaa ku sugan wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda soomaaliya mudane maxamuud cabduqaadir hilaal iyo safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya geneva abian ladan iyo xubno kale oo ka qeybgalay shirkaasi sida uu sheegay wasiirku waxaa shirkan diiradda lagu saarayaa arrimaha macdanta caalamka gaar ahaan sidii loo soo bandhigi lahaa warbixino sanadeeda ku aadan saameynta dhaqaale degaan iyo cilmi ahaan ee ay ku waa cimilo ahaan ay ku yeelatay shaqada macdanta wadamada ka howlgalaan shirkadaha ka ganacsada macdanta iyo ka hor iyo in kor loo qaado doorka wax soo saarka dhinaca macdanta iyo sare u qaadista dhinaca dhaqaalaha in la dhiirigeliyo shirkadaha ka ganacsada macdanta heerarkooda kala duwan iyo gaar ahaan in dowladuhu u fududeeyaan waxyaabaha ay u baahan yihiin iyo sidii sare loogu qaadi lahaa ee waddan kasta oo soo saara dhinaca macdanta si la mid ah dowladaha macdanta ayaa ay soo saaraan siyaasad loo dhan yahay in laga yeesho dhinaca macdanta in lasoo saaro iyo sidoo kale in la fududeeyo dadka shacabka ah iyo wada shaqeyntooda shirkadaha ka ganacsada dhinaca macdanta
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa dhagax dhigay iskuulka degmada dayn ila si sare loogu qaado waxbarashada degmadaasi nuur siciid haliil ayaa mar kale inoo faahfaahinaya
bulsho aada u tiro badan iyo maamulka degmada daynile ayaa si weyn usoo dhaweeyey gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed xildhibaano iyo taliya ku-xigeenada ciidanka booliiska oo howlo kormeera ku yimid degmada daynile soo dhaweynta kadib ayaa duqa magaalada muqdisho mudane cumar filish waxa uu dhagax dhigay iskuulka degmada daynile oo loogu talagalay in ay si bilaasha ama lacag la-aana wax uga bartaan caruurta aan waxbarashada haysan ee aan waalidiintooda awoodin inay lacagaha waxbarashada ka bixiyaan caruurtooda intaasi kadib ayaa mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada waxa ay kulan gaara ku yeesheen xarunta degmada daynile kaas oo ay isaga xog wareysanayeen xaaladda degmada iyo isbedelada ka muuqda gudoomiyaha degmada daynile ayaa ugu horeyn ka hadlay kulankani soo dhaweynta ah laakiin maanta waxaan muujinaynay in ay degmadu sida ay tahay inuu gudoomiyuhu bar uu yimaado asagoo gudoomiye markaas ahayn waa imaajiri oo dhowr jaran isugu nimid laakiin maanta asagoo gudoomiye ah in uu yimaado aan degmada daynile waanu ku mahadsan yahay waanu soo dhoweynaynaa anoo ku hadlaya shacabka aan degmada daynile dhammaantiis waxaan soo dhoweynaynaa gudoomiyaha gobolka waanu ku faraxsanahay imaashaha oo maanta yimid gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in isbeddel muuqda oo horumar leh uu ka jiro degmada daynile runtii isbeddel weyn aa iga muuqda degmada markaan albaabka ka soo galayaanba garan waaya degmadii inay degmadii tahay marka aada iyo aadaan runtii ugu bogaadinayaa jacfar isbeddelka weyn ee la taaban karo degmada dayniile ka sameeyey aniga degmada dayniile aniga isagu xilliya habeenaan ku lugayn jirnay oo guud ahaan degmadoo dhanaan habeenadii socod ku mari jirnay waxaa ii muuqata inay degmada runtii u diyaarsan tahay inay maamulkeeda iyo shacabkeedaba wada shaqeeyaan gudoomiye soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rajeynaynaa baahi kasta oo ka jirto degmada gobolka banaadir inaan si dhow aan ula socon doono oo wax walbana si macnaha oo ku habboon aan u wajihi doono taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareegaas cabdi xasan maxamed xajaar waxa uu sheegay in taliska booliiska ay ka go-an tahay xoojinta amniga caasimadda iyo kordhinta ciidan tayo leh waxaan idiin ballan qaadayaa degmada tan qaybta annaka aanu ku leenahay xagga amniga haddaanu nahay boliiska inaannu laba jibaari doonno maxaa yeelay meeshii nabadgelyo
meeshaanu isleenahay nabadgelyada booliiskiinu waa ku noolaan karaan annakuna ciidankaanuu soo badinaa waxay ka mid tahay degmooyinka ugu ammaanka badan marka loo eego degmooyinka ku furan gobollada
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish waxa uu ugu baaqay degmooyinka gobolka banaadir in ay ku dayadaan maamulka iyo shacabka degmada daynile siday isku tashig leh oo ay ku horumariyeen degmadooda sida ay u taalla dayniile marka amni ahaan iyo dib u dhis ahaan oo hadda aada soo aragteen baallooyinkii iyo soolarkii inay waddooyinka soo yaaleen laamigana waa soo socdaahe degmo kasta oo gobolka banaadir ay xujo ku tahay marka xujadaas ka fikir degmooyinka hale mas-uuliyiintooda iyo shacabkoodu ha ka fikireen sida ay xujadaas usoo furi lahaayeen annagu waxaan rabnaa waxyaabaha dib u dhaca inaan lagu tartamin ee lagu tartamo waxyaabaha horumarka ah mas-uuliyiinta qaranka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaan uga mahad celinayaa fursadda ay siiyeen dadka waxqabadka maxaa yeelay waxqabadkas hadduu kugu jiro da intalaad ku shaqaysaad u baahanta muqdishona weli doorasha sooma gaarin marka doorashadii dadkii diyaarin lahaa oo gobasha sallixi lahaa ayaa la keenay taas waxaa daliil cad u ah hadda sida hadda daynile ay u taallo ma noqon lahayn haddaan jacfar la keeni lahayn
nuur saciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho halka warkaa idin kala socotaana dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dowladda turkiga ayaa jawaab kulul ka bixisay hanjabaaddii uu madaxweynaha maraykanka u jeediyey ku-xigeenka afhayeenka baarlamaanka dalka turkiga ayaa ka falceliyey hanjabaaddii uu madaxweynaha maraykanka u jeediyey waddankaasi ee ku aadanayd howlgallada uu turkigu qorsheynayo inuu ka fuliyo suuriya sidaa ay qortay wakaaladda wararka ee anadol ee dalkaasi turkiga wararka u faafisa waddankeennu ma ahan dal ay idin bari karaan talisyo shisheeye mana aha waddan jilbaha u dhiganaya waddan kale sidaasi waxaa yidhi levant goh oo la hadlayay xildhibaanada baarlamaanka turkiga isagoo hoosta ka xariiqay in turkiga uu yahay waddanka madax bannaan ayuu goog sheegay in dalkiisu uu xal u heli karo dhibaatooyinka gaarka ah ankara ayaa doonaysa inay halkaas ka abuurto khad ka caagan dagaalada oo loogu talagalay in hoy looga dhigo dadka qaxootiga ah arrintan ayaa ku soo aaday xilli uu dhowaan madaxweynaha maraykanka trump ku dhawaaqay in ciidamada maraykanka ee siiriya ku sugan laga soo saari doono go-aanka uu trump ciidamadiisa kala soo baxayo waxaa xitaa si weyn u cambaareeyey mas-uuliyiinta xisbiga jamhuuriga ee uu trump ka tirsan yahay kurdiyiinta ayaa bixitaanka ciidamada maraykanka ku tilmaamay inay tahay waran dhabarka uga dhacay dadka dhaliila siyaasadda trump ayaa ku doodaya in bixitaanka ciidamada maraykanku ay ka dhigan tahay kurdiyiinta kuwo u nugul weerar uga yimaada turkiga oo kooxdan u arkaa inay tahay argagixiso wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sheegay in la dhammaystiray diyaargarowga howlgallada xasilinta gobolka oo muhiim u ah nabadda suuriya iyo dariskeeda balse master trump ayaa uga digay turkiga inaysan ka faa'iidaysan go-aankiisa ku aadan la bixitaanka ciidamada siiriya ka jooga turkiga iyo maraykanka oo ka wada tirsan isbahaysiga nato ayuu dhowaanahan xiriirkoodu soo xumaanayey guud ahaana warkii caalamka oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyana intaa ayuu naga dhan yahay hase yeeshee ciddii uu seego warkan ama aan ka bogan waxay mar kale dib ugala socon kartaa bogga internetka aynu ku leenahay ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net